madaxweynaha somalilan ah yaashiid kiyaa dhismo garoonka boorama sidoo kalena xaraga ku jaray wado weyn oo laga hirgeliya bartamaha suuqa boorama munaasabadan kooban oo lanqabadaya shiid kowka dhismo garoonka boorama welibana meelasayla ku jeediyay hadalakii eedanka sida xukuumadda unkugohonta taabagelinta dhammaan walyaabo bulshada lambalan qaadaya madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo munaasabada shiidikowka ku hadalaya sheegay in dhismo dhammaystiro doonana garoonka boorama usoona bulshada ambalan qaaday iyo ku taageerana dhismo garoonka iyo horumarka kale ee gobolka ku dareera waxaanan maanta ku faraxsanahay inaanu kusoo noqono gobolka si aanu u dhagax dhigno si hawshiisii u bilaabato in shacbiga dhulka madarka ku jira ay baneeyaan madaxda gobolka meeyarka iyo marasaabkaba aan ka codsanaynaa dadka halkan degan in loo bedelo dhul ay degaana la siiyo madaarkan oo muddo dii somalilan jirtay aan hawl badan laga qaban laakiin waxaa nasib wanaaga in xukuumadda iyo shacbigu way isku maanta diyaar u yihiin inaynu madaarkii boorame dab u dhisno si u hawl galo oo uga noqo uga mid noqdo madaarada u adeega shacbiga somalilan iyo gobolkaba haddii la yidhaahdo xukuumad ahaan horaan u ballan qaadnay in madaarka la dhiso waxaanan maanta ku faraxsanahay inaanu kusoo noqono gobolka si aanu u dhagax dhigno si hawshiisii u bilaabato shacbiga waxaan ku celiyaa un codsigii shalayto ee haddana halkan laga sheegay ee ahaa inaynu dhulkii madaarka aynu banayno si hawshiisii loo bilaabo waan ku faraxsanahay in guddoomiyaha gobolka ku dhawaaqo in loo samayn doono guddigii horumarinta gobolka hawsha aynu doonayno inuu madaarka qabanno ay ugu horeyso in shacbiga dhulka madaarka ku jira ay baneeyaan madaxda gobolka meeyarka iyo marasaabkaba aan ka codsanaynaa dadka halkan degan in loo bedelo dhul ay degaana la siiyo dadka hantida kulena loo qiimeeyo haddii aan la yidhaahdo waxaan shacbigana ka rajeynaynaa iyaguna inay dhugnuglaadaan hawshaana ay la qabtaan madaxda guddiga horumarinta gobolka odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta gobolkaba